Iskuulkan oo lagu magacaabo Model oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaa ah mid lagu baro carruurta qaba baahiyaha gaarka ah waxaana gacanta ku haya ardayda is-xilqaamayaal ah kuwaas oo haatan ardayda ku sugan ay codsanayaan in laga taageero adeegyada aasaasiga ah waxbarashada si ay halkaa kaga sii wataan waxbarashadooda waxa ay ugu baaqeen maamulka galmudug oo ugu horeysa wasaaradda waxbarashada in laga taageero baahiyaha ay ka mid yihiin inay helaan bas ay ku aadaan goobtan waxbarasho iyo sidoo kale agabyo kale oo muhiim ah oo dugsigan oo haatan baahi weyn u qabo waa kuwan qaar ka mid a ardayda iskuulkan oo baahiyaha gaarka qaba ee Gaalkacyo oo ka hadlaya waxyaabaha ugu badan ee ay codsanayaan in laga taageero
waxay tiri madaxweynaha ayaan hore wuxuu naga ballan qaaday gaari bas eh haddana gaarigii muuse noo suurtageli inuu gaarigiina keeno weli baahiyihii aa iskuulka ka jiro waxaan ka codsanayaa inuu gaarigaa sida ugu dhaqsiya gaariga sida ugu dhaqsiyaha badan inuu noogu soo gaarsiiyo waxay tiri horta magacayga waxaa waaye maida cali waaye waxaan kasoo lugeeyaa meel fog waxaan usoo lugeeyaa iskuulkan waxaan ka mid ahaa ardada baahiyaha gaarka qabo ee madaxweynihii wuxuu naga ballan qaaday bas oo na yidhi waa idinkugu deeqayaa ilaa welina waa ka sugeynaa madaxweynaha waa mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yahay maayarka waa mahadsan yahay intaas marka laga soo tago waxay tiri weli waxaa u baahiyaha ugu qabnaa waxay tiri waa baska waxaan ahnaa ardaya yar oo haddana aan soo lugeyn karin aan ahnay oo aanan awoodin inaan lacag iskaga bixino gabaariyada aan awoodin marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha waxay tiri in sida ugu dhaqsiyaha badan in noogu soo jawaabo fariinteena oo gaarigii aan noogu ballan qaado noo siiyo magacaygu waa maxamed ismaan xaashi dhigaha iskuulka dagoolayaasha kaalkaayo integrated school oo ka mid ah macallimiinta dowladda waxaan ugu baahannahay madaxweynaha cabdikaari qoqor iyo maayarkii markii halkan ay yimaadeen gaarigii ay ballan qaadeen baa ilaa hadda mataqaanaa u fadhinaa marka waana meel fog baa laga soo lugeeyaa macallimiinta iyo mataqaanaa iyo ardadaba gaar ahaan aniga waxaan kasoo lugeeyaa meel isbitaalka agtiisa aad iyo aad bay u kala fog tahay meeshaan iyo iskuulka marka waxaan ugu baahi aad waxaan ugu qabnay in gaarigaas naloo keeno dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed caashi dhoore uu booqday iskuulkan